فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shan iyo toban askari oo kenyaati oo dhimasho iyo dhaawaca ku noqday qarax ka dhacay gobolka jubbada hoose dowladda federaalka oo ku fashilantay in ardayda ay uga jawaabto su-aalo la xiriira manhajkeeda waxbarasho ee marin habaabinta ah beesha gaaljecel qaybteeda jubbooyinka degta oo nabadoon dooratay munaasabad ka dhacday magaalada jilib ayaanu idin haynaa codadkii laga jeediyey insha allah baab wixiin lahay biswaaye ballanteena waa barundi baab wixiin lahay biswaayo ballanteena waa barundi baab wixiin lahay biswaayo ballanteena waa barundi baab wixiin lahay biswaayo ballanteena waa barundi baab wixiin lahay waa kuwa siyaasiyiinta baqaaradooda beentu ay ka buuxdo xaggeese ku noolyihiin shacabka jawaanada waaweyn u soo diyaarsaday in beentaas loogu shubo in run loogu shubana aan rabin waraysi arrintaasi la xiriira ayaanu idin haynaa waxaa sidoo kale barnaamijka insha allah aad ku maqli doontaan qarax ka dhacay xarun lagu sameeyo baaruudda oo ku taalla waddanka ruushka iyo madaxweynaha waddanka tunis oo ka badbaaday iskudaydil uu diyaargaroob dhegeystayaal barnaamijka dhuxa waraysyadoo faahfaahas
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي maanta xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa qarax khasaarooyin dhimashay dhaawac alaba sababay waxa ay ka gulisay gobolka shabeellaha hoose qaraxani oo ahaa mid xoogan waxay la beegsatay kolonyo ciidamo kenyaati ah kuwaas oo qayb ka ah dullaanka shisheeyuhu ku joogo soomaaliya guutada qaraxyada ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa qaraxan waxay la beegsatay kenyaatiga xilli ay marayeen waddada isku xirta degmada dhobley iyo deegaanka taabto oo ka wada tirsan gobolka jubbada hoose inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay sideed askari oo kenyaati ah kuwaas oo ay ku jireen sarkaal taliyo horin ahaa iyo mid taliyo unug ahaa toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale qaraxa waxa uu burburiyey gaari gaashaman oo ay wateen ciidamada kenyaatigu ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa gobolka jubbada hoose waxaa ku qabsaday weeraro kala duwan oo ay kala kulmeen xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo askar looga dilay kuwo kalena looga dhaawacay qaraxani waxa uu kusoo beegmayaa xilli shalay iyo xalay xarakada shabaabulmujaahidiin ay fulisay howlgallo kala duwan kuwaas oo ka dhan ahaa ciidamada etoobiya kuwa kenya kuwa uganda kuwa burundi iyo ciidamada dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah qaarkood weeraradaasi waxaa ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo dhimasho ee dhaawacba leh
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
siyaasiinta soomaalida ahi waxa ay suuqa keensadaan been waxayna ogyihiin in beentaasi ay ka gedmayso dadka soomaaliyeed badankood dadka qudhooda ayaa la leeyahay in badan oo ka mid ahu runta ma rabto waxayna wataan jawaano waaweyn oo ay ugu talagaleen in beenta loogu shubo haddaba nabadoon axmed cusmaan cabdi ayaa inagu soo booqday mid ka mid ah xafiisyada idaacadda islaamiga alfurqaan waxaana ka waraysanay waxaana ka waraysanay arrintaasi aniga waxaan ahay nabadoon axmed cusmaan cabdi idaacaddaan maantay idinku soo booqday waan kusoo dhaweynanaa marka hore marka xigta ama dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada ama siyaasiyiinta kale xiriirka doonaya ummadda soomaaliyeed ma runay u sheegaan mise beenay u sheegaan
nimankaas maantay in la isweydiiye maba ahaba run may sheegaan mise beenay sheegaan waa wax ummadda soomaaliyeed oo dhan u wada cad mid kii koowaad ka soo bilaaw ilaa maantay hal nin oo wuxuu ku dhawaaqa hal dhibic ka fuliyey ma jiro sideedana been waxaan ahaynba jawaanka uguma jiraan allahana beenaalayaal inay yihiin noo sheegay qof kasta oo muslimuna waa ogyaho inay beenaalayaal yihiin munaafiqiin yihiin marka ninka beenaalaha baqaarkiisa waxaan beenahayno ma risaysna runaba kumaba jirto runloobaa la dhihi lahaa marka waxay ummaddu u sheegeenoo dhan waa been ninkii hal xabo oo runa ay sheegaan waxay run ka sheegaan waa jiraan ma aha laakiin wax dhinaca waxqabadka waxay run ka sheegaan inay gaalada la joogaan inay gaalada ku garab yihiin in gaaladu wixii dhibaaya iyaga dhibaan gaaladu cidday la dirirto ay la diriraan gaaladu ciday ka hortagtay ka hortagaan garab iyo gaashaanna u yihiin safkoodana ay ku jiraan gaalada haddii lala dirir cid allaale ciddii la dirirtay inay u jawaabaan ayagu waxay leeyihiin walaalaheen etoobiya wixii caqabad ku ah waxay col leeyihiin colaan la nahay qaramada midoobe waxay diidda waa diidn wax allaala wixii kenya ay diiddo waa diidn wax allaala waxay raalli ku yihiinaan ku nahay wax allaala waxay hadleeyaanna saxaan u arag wixii maraykan uu la yimaadana madax iyo gacmayba noo saaran yihiin kama hor imaadaan kamana hor imaan doonay ku leeyihiin waxa markhaatikaaga ah kelimadii ahayde muqdisho waxaan ka dhex difaacayaa washington ninkaas runow sheega hadafkiisoo sheega maraykankan ka difaacayaa halka uu yidhi muqdisho dhexdeeda dagaalka muqdisho ugu jiro een, ee, waa mid maraykanka lagu difaacayo waa mid maraykanka lagu difaacayo idaacada waa laga wada dhagaystay waa madaxweynaha dowladda federaalka yiri marka uu ra'iisul wasaare ahaa ee wuxuu la jeeday amaba lahaa ee, raggan ee, jihaadka wada haddii aanan inta kula dagaalaman maraykankii jihaadka gaarsiin doonaan marka intaan uga hortagayan kula dariraya nacam saano ahaa waxay ahayday wuxuu yidhi nimankan jihaadiyiinta oo soomaaliya jooga oo jihaadka wada oo gaalada la diriraya sida maraykanka sida ba-an ula diriraya haddii faraha laga qaado maraykankay ka daba tegayaan si ayna uga daba tegin safka hore iyo difaaca hore muqdishaan dhex dhigaya uu yidhi dagaalka halkan ka bilaabaya warkiisa ahaa siyaasiyiintoo dhan iyo waxa meesha joogoo dhan fikirkaasay qabaan lagama yaabo gaaladu waxay nacdo inay jeclaadaan lagama yaabo wax allaala waxay hadleeyaanna waa qalad inay yidhaahaan lagama yaabo lagama yaabo marka safkooda taabay run ka sheegeen inay gaalada ku garab yihiin ku hil yihiin ku saf yihiin u dhimanayaan dhiigooda ku bixinaan runay ka sheegeen amaatay ummadda soomaaliyeed u sheegaan oo waxbaan idiin qabanaynaa magaalooyinaan idiin dhisaynaa nabadgelyadaan soo celinaynaa barwaaqosalaan idinka dhigaynaa qaramada midoobaan lacag noo soo shubtoon idiin qaybinaynaa hay-adaha barwaaqo bixinaya waxaasoo dhan kadib waa bal iska dhaaf inay wax u qabtaane waxay yaraa ee haysteen ayay ka dhacaan ummadda ummadda ayay ka dhacaan dhiigooday bannaysteen waa dilaan waa xabsiyeeyaan waa gataan xabsiga waa beec mid ayaga ka mid ahaan weydiiyo yidhi dadka maxaa u xirtaan markaasuu yidhi qofka haddii la soo xiro lagu khasaari maayuu yidhi ama shabaabuu noqonayaa uu yidhi oo lacagu ah weynaan ka helayaa ama maraykanaan ka gadanaya qolaan ka gadanaya ama wuxuu noqonayaa nin kaloo iska caadiya soo dayntiisaan boqol iyo laba boqol oo dollar ku helaya uu yidhi eber lama dayo uu yidhi marka dadka soo qabashadooda dhaqaala ku jiro uu yidhi waa nin dhowra ayaga ka mid oo shaydaana marka dadka dhibaataday ku haayaan waa mid la wada arkayo wax haba yaraatee oo kayra ama ballanqaada ama saxa ay u filayaan maba jiraan ba haba yaraatee waxyaabaha yaab kale waxaa kamid ah nin baa maanta isu soo sharaxaya ama xil buu qabanaya dadka been buu u sheegaya waxaasaan idin qabanaya waxaasaan idin qabanaya waxaas waxna ma qabanayo wayna ka daba sacbanayaan weli asigoo maaratay ku fashilma mashruuci marka ninka daba jooga nin ballanqaadkii uu u ballanqaaday ama wuxuu u ballanqaaday fulu waayey xaggee u socda ayaga hadda sidaa hore kuugu sheegayba wax runa gacan kuma hayaan ballanqaadkana jaranjaraday kusoo fuulaan mar allaala markay jaranjarada kusoo fuulaanne wax dhibaato dadka ugu filan unbay la yimaadaan maxaa yeelay dad la xisaabtamaya oo warwa ballantii aaway dhahaya oo maxaa qabatay dhahaya oo maxaa ka ka hor imaanaya maba jiraanba waa yaryihiin maba jiraanba dad ka hor imaan karaa maba jiraanba wax allaala wuxuu doonuu samaynayaa way mala dhihi karaa dadku ayagaa beenta raba in been loo sheegay raba maxaa yeelay waa ogyihiin ninkan inuu waxadi rabo oo uu lacag meel dhiga rabo oo uu maaragtay isaga shisheeye u shaqaynayo oo ayaga dantooda uusan ka shaqaynayo dan shisheeye uu ka shaqaynayo shisheeyeba meesha uu keenay haddana wuxuu leeyahay ee, danta qarankan ka shaqaynaya ee, ceelal shidaal baan idiin qodaya beeraha iyo xoolahan horumarinaya een, marka mala dhihi karaa dadku ayagaaba beenta raba Ee, adeerow macaane dadku waa laba qaybood dad waxaan arkaya oo kana hadli karin yar oo isgabinaya waxay qaban karaan baadilka xooggiisana arkaa waa dad yar laakiin dadkaasi dadka ka daba sacbinaya oo ka daba qaylinaya farmaajo markii lasoo dooranayay jidadka xirayay meel laga mara laga waayo waa dad jawaano baadilka loogu shubo soo diyaarsaday beentaasay ku raaxaystaan ayagaasay rabaan beentay wadaan haddana waa qaylinayaanoo qoray debahay ayagu dabada hayaan ayay isku qabteen markaasay haddana qaylinayaan waxa qaylo ka dhacaya dhibaatana lagu samay leeyihiin ayagaa keenay maahana diidna hadday yidhahan sooma istaageen nimanku meesha dadku marka ayagaa baadilka raba boqolkiiba siddeetan baadilkii markay ku gubtaanna waa qaylinayaan qorigii dabahayna ayagaa dabada haya marka diyaar mu u yihiin marka eh, dadka ay ku gubteen inay ka leexdaan hadday ka leexdaanna mid ka daranay keenayaan mooyaane ka amaba ka leexa maayaan hadday ka leexdaan oo qadartaasu dhacdane mid ka daranay dabada ku wadaan lagama yaabo inay meel bannaan iyo meesha shareecada iyo meesha wanaagga iyo khayrka inay aadaan lagama yaabo marka waxaa tiri nimankan shisheeyaha la shaqeeya baqaaradooda een, been unbaa ku ku risaysan Een, dadkana waxaa tiri eh, waxay wataan jawaano een, beenta loogu shubo waxaa leedahay een, baqaarkan beenta ku jirta een, ayaga lagu faarajinaya qasab waaba kugu sheegay ninkaa waxa baqaarka beenahayn uguma xaraysna dadkanoo jawaanada wata waxay iridda u taagan yihiin inay beentaas qaataan lagama yaabo in kelimad run oo xaqa anaaca uu u sheegaya ma qaadanayaan culammadaana u sheegta inta ilaahay ka cabsanayaana u sheegta ma qaadanayaan ma doonayaan baqaar beenaad haddaan furta laakiin way jawaano iridda la soo istaagayaan marka dadku waa dad dabagidisanoo daroogaysan asbaabtaasu meesha ka timidne waa la sheegi doonaa laakiin dadku waa dad dabagidisanoo daroogaysan marka waxaa leedahay ninkiisa hor istaago runta u sheego yidhahda ilaahay ka cabsada shisheeyaha aan la jihaadno een, soomaaliya ha midowdo een, qabyaaladda iska daaya xumaanta ka hara ninkii sidaa yeela eh, ma rabaan laakiin waxay rabaan ninkan turfatoorka ah tirafotoorkay u heelan yihiin maxaa yeelay hadda way qaylinayaan nabadgardardaraan haysa dadkani markaan joogno xabsiyada ka buuxaan qarac waana la dilaa wax laga hadla male maxkamadaha laaluusha ka jira aan qaad- wax nabadgelyo la yidhaa ma haysanay kuliyaan hadday wadhistaan haddana bacdaalika dhulka nabadgelyada ah oo labaatan kiilomitir u jira hal qof usoo guuraho ma jiro ma yeelayaan haddaad ugu baaqdid oo soo tidhaahdeen war meeshaa nabadgelyada maalma kaa yeelayaan waxaan ka har haddaa tiraa waa baadile xaquna meeshaan uu jiraa kitaabka ilaahay qaado ka fadhiiso ma kaa yeelayaan marka dadku waa dad eh, tihi bay ku jiraan tii reer bani israa'iilkii tiida lagu ridoo kale ku jiraan ilaahay waxaan leenaha annaga duxi muslimiina allah ka soo arursho waxaan muslimiin ahayna allah raaciya daadka intaasaan leenaha ugu dambayntii dadkan soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hadda aad ka hadasho maxaad leedahay waxaan ugu baaqayaa muddo dheer ah been laydii sheegay waana aragteen maantayna qaatumaa joogtiin waxaan ugu baaqayaa soo xira albaabkaas albaabka xaqa iyo shareecada iyo cadaaladda iyo raalli ahaansho ilaahay ku jiro waa meelaha shareecada ilaahay lagu xukumee imaadoo garab istaaga halkiina adinkoo jooga shareecadan qaadana haddaan tiraahin baadilku afku ka xirmayaa waxaan leeyahay baadilka waad u jeedaan lagamana dhergo waa sii taagan yahay adinkana jawaankiina weli waa furan yahay afka ka xidha xarigga waxba ku xidha baadilka ka soo hara shareecada qaata ama adinkoo halkooda jooga qaata ama ka soo tago wilaayaadka imaada waxaan leeyahay kitaabka ilaahay idinku yeerayaa aakhirana waa ku badbaadaysaan adduun nin kasta oo soomaaliya waa ogyahay waxaanu ku jira hadduu ku dhinto inuun aakhirana ku badbaadin adduunna uuna khayr ku helin waxaan leeyahay marka kitaabka ilaahay usoo leexda baadilka waad ka dheragteene iska besa ka joogsada xaqa qaata maanta meeshiina ku qaato shareecadan qaadanay dhaha waxa kale waaba idinka tegayaan ka soo guura haddaad awood waysiinoo wilaayaadka dhex imaada mujaahidiinta dhex imaada lafihiinna iyo maalkiinna iyo aakhiradiinna iyo diintiinna idiin badbaadaaya intaasaan ugu baaqaya ummadda soomaaliyeed kaasi wuxuu ahaa nabadoon axmed cismaan cabdi فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي beesha gaaljacal qaybteeda jubbooyinka degta ayaa waxa ay dooratay nabadoon waxay ku calamasaaratay munaasabad ka dhacday magaalada jilib hogaanka dhaqanka ee qaybaha kala duwan ee qabaa'ilada soomaaliyeed ee jubbooyin ku dhaqan ayaa kasoo qayb galay nabadoonka cusub waxaa la yidhaahdaa haaruun macalin nuur codkiisa ayaanu idiin soo gudbin doonaa hase ahaatee marka hore waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah dadkii munaasabadda lagu casuumay hadalladii ay jeediyeen waxaa ka mid ah suldaanka beesha xawaadle qaybta jubbooyinka degta waana suldaan maxamed ismaaciil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو إلهي سبحانه وتعالى أمهد عيني أمرك وادي مر وادي مر زدحابة نبضان أن هارون مع النور runtii nabadda waxaana soo dhawow ku soo dhawow luqadada islaamku jubbooyinka qaasatan maxaa yeele waxaa lagu doortay waa inaad ka shaqaysid wanaagga iyo nabadda runtii oo aad naqatid namadoon u dhexeeya islaamka o dhan aad naqa namadoon maanta ay doortay jifadii kale ee qabiil kaliya u doortay haddaan tahay nabadoonkii beesha waxaan leenahay soo dhawow haddaan nahay nabadoonadii ama salaadiintii jubbooyinka waxaan leenahay ku soo dhawow gacmo furun waana ku qaadanay maadaama beeshii ay u keentay anagana waa ku qaadanay insha Allah waana kula shaqaynaa sida ugu khayr ugu fiican inaan kula shaqayn insha Allah waan ballanqaynaa maadaama odayaashii hore igu horreeyey ay ballanqaadeen oo afyaankii iyo odayga ii sheegeen odaygu u wakiishay intaba ay ka hadleen wixii waraha dee kulley waxaan u malaynaa een meesha wax kuma harin oo sheekh balley ayaa dhimiyey insha Allah iyo odayaashii igu horreeyey khayrul kalaami maa qalla wadalla war haddii waa gabagabay insha Allah waraan sii badiy ma rabo nabadoon soo dhawow oo ku soo dhawow ee odayaashii aan laga helo een runtii een wadoonka markii la doonayo waxyaaba badan laga fiiriyaa runtii noqonkii cadaaladda runtii beesha ku hogaaman lahaa kitaabka alle ku hogaaman lahaa wanaag u horseedi lahaa inaad naqataan insha allah kaa rajayna hadduu ilaah yidhaah beeshana waxaan leenahay soomaaliya waxay tiraa gamuun baa laan buub runtii inaad garbihiisa naqataan wixii wanaaga uu faray aad qaataan wixii hadda een zina hadda idinkaan ku raacin insha allah wixii wanaaga inaad oruhu gol istaagtaan insha allah oo aad la qaadataan ood ku soo dhawaysaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaasi wuxuu ahaa suldaan maxamed ismaaciil sidoo kale goobta waxaa ka hadlay suldaanka beesha harti qaybteeda jubbooyinka degta suldaan cabdulaahi sahal elka case بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بقى مهد اسكالي alle ayaanu mahadinaynaa in badan allaha isuulkaaga keenay meeshaan quruxda badan caleemasaarka suldaanka naqriibka nabadoonka islaamkaa lagu dooranahayo waxaan aad iyo aad u soo dhowaynahayaa ilaahayna ugu mahadinaynaa naqiibka nabadoonka ay dooratay beesha gaal jecel nabadoon haaruun baan aad iyo aad u soo dhowaynayaa waxaan leeyahay nabadoonkii jira noqo juhdi badan baa reerku ku bixiyeen keenistaada in lagu doortana dadkan horteeda fadhiya caddaynahayo markhaati ka ah waxaan leeyahay anugu beesha dhinaceeda waa ka soo dhammaatay waxqabadkaaga iyo hogaankaaga unbaa dhiman in la arko waxaa midhahaaga iyo hogaankaaga mi- kuwa khayr qabaalaha ka dhigo waxaan u mahadinayaa in badan iyo in badan beesha gaaljecel oo xafladan dhigtay oo ugu horreeya suldaankooda guud suldaan xasan muudey iyo odayaasha nuqbada oo la shaqeeya waxgaradka dhallinyarada iyo gabdhaha aad iyo aad baan ugu faraxsannahay doorashada tan nabadoonka ballanna waxaa inaan la shaqayno wixii tabartaya wabilaahi towfiiq nabadaan cabdi shiilow oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee jubbooyinka ayaa asigana mikrofonka lagu soo dhoweeyey بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا وحان أمهد علينا الله سبحانه وتعالى نقول الله دايستين نمعوين كيسة تراد بضن وأيقوة انتهي نمعة الإسلام والإيمان والجهاد في سبيل الله waxaan ninka aqbalnay oo ninka guddoonnay naqiibkii aad noo keenteen ama nabadoonkii degmada jilib iyo kii kale ee beesha gaarka aad dooratayba waan ninka aqbalnay aniga oo ku hadlaya codkii naqubada walaayada jubbooyinka waa is- waa ninka aqbalnay waa ninka aqbalnay waxaana ku soo dhowaynaynaa qalbi furan iyo gacmo furan iyo muxuu ahaaye niyad saalax aan ku soo dhowaynaynaa insha allahu tacaala waxaan leenahay marka laba kelmadoo yaryar baan leeyahay oo midna aan kula dardaarmahaya beesha midna naqiib naqiibka haddaan ku hormaray naqiibow ku soo dhowow golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayada jubbooyinka aad baan kuu soo dhowaynaynaa uguna faraxsannahay keenidaada hawl badan baa marka kuu taalla waxaa lagaa rabaa marka koowaad beesha inaad ku hoggaamiso ku dhaqanka shareecada islaamka iyo jihaadka inaad beesha ku soo dhowayso oo ku hor kacdo baa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa beesha iyo guud ahaan muslimiinta beesha way ku keentay oo ayagaa ku soo xuloo ku keenay laakiin waxaad nabadoon ama naqiib u tahay ummadda muslimiinta ee deggan walaayada jubbooyinka guud ahaan waxaa lagaa rabaa marka marka ugu horraysa cadli iyo cadaalad baa lagaa rabaa beesha iyo beelaha dariska la'aba inaad ku dhaqdo waxaa lagaa rabaa ammaano waxaa lagaa rabaa sidqi run been ilaahay waa xaaraamteeyey run baa lagaa rabaa inaad beesha iyo ummadda muslimiinta oo dhanba u sheegto iyo dhammaan mujaahidiintaba waxaa kaloo lagaa rabaa nin geesi ah oo dagaalyahan ah lagaa rabaa xaalad dagaal baan ku jirnaa waa la kala baxay muslin iyo gaal baa loo kala baxay wakhtigii laisku dhex jiray lama joogo waa la kala soocmay nin muslin ahoo khayr badnaa ahoo inu iimaan ahaabaa waxaa laga sheegay ilaahu la kala miiran yahe mililiq ha y raacin mililiq wuxuu ahaa gaal xabashadan aan colkana ay xukumi jiray oo boqor u ahaan jiray baa mililiq la dhihi jiro kuwaa nijaasada oo hadda jooga ka horreeyey oo gaal kristaan u ahaa ninkaasaa mililiq la dhihi jiray marka waxaa weeye waa la kala soocmay waxaa lagaa rabaa beesha inaad jihaadka ku hor kacdo ood geesi noqoto ood raayada ku hor qaaddo waa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inaad tahay nin deeqsi ah sifaadkan muxuu ahaa naqiibka laga rabo wax la koobi kara ma ahan sheekhiini waa noo sheegay odaygii odayaashiiga horreeyni way sheegeen wax la koobi kara ma ahan waxa marka waxaa weeye wax badana kuu yaal ilaahay ha ku barakeeya waxaan kugula dardaarmaynaa intaas iyo in kaloo badan oo ku hoos jirtaba dhammaanna beesha iyo beelaha dariska la'aba adaa oday u ah duq u ah nabadoon u ah mujaahid u ah wax walba inaad u noqotaa la rabaa insha allahu tacaala ood shareecada islaamka ku dhaqdo beesha ree adeer gaal jecel waxaan idin leenahay nabadoonadu waad keenteen khaasatan nabadoonka guud waad keenteen nabadoon haaruun waxaa laynka rabaa soomaalidu waxay taqaan in hebel waa dooranay mu wax qabta la yidhaaho ma og tahay aan xamanno oo afka la dhudhuubo oo meelaha la fadhiisto oo la yidhaahdo waa kaas inkastoo hadda laga bogsaday oo dadka dad diimeed noqdeen haddana kiyaalo yaryar waa iska jiraan waxaan inka rabnaa sida aad noogu keenteen oo aad maanta ugu faraxsan tihiin caleemasaarkiisa oo aydan u kala harin rag iyo dumar iyo culummo iyo waayeel iyo wiil umaydan kala harin maanta waxaa la rabaa la shaqayntiisa inaydan u kala harin oo aad taakulaysaan ugu kaalmaysaan howlihiisii oo dhan waa laga fariisiiyey bal hadda ogaada nabadoonka shaksi hadduu ganacsan hayay hadduu ari raacan hayay hadduu geel raacan hayay hadduu loo raacan hayay hadduu beel raacan beer falan hayay waa laga jilbixiray waa laga ka jilbixiran yahay maanta wixii ka bilowda waxaa weeye hawsha qabiilka ayuu la u gooni noqonayaa marka waxaa laynka rabaa insha allahu allah idan barakeeyo oo ninka codsanaynaa in kulana dardaarmaynaa in aad muxuu ahaaye ka shaqaysiisaan oo aad garab qabataan oo aad baahidiinnu u taagnaanayaae asaguna aad baahi tirtaan waa inka codsanaynaa insha allahu annagana suldaan mar kale iyo mar kaleba waa ku soo dhowaynaynaa waana muxuu ahaaye kula shaqaynaynaa wixii aan kaaga horreynay oon kaaga waaya aragsannahay waa aan kuula taagannahay intaasaan kusoo gabagabayn lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay suldaan xasan daahir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee jubbooyinka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo noogu nimceeyey nimcooyinkiisa faraha badan oo igu horrayso nimcatu lislaam waliimaan walamni oo waxaa weeye intaan oo maanta geedka isu timid oo rag iyo dumar leh nabadoon iyadoo la doorana isumaana imaan jirin waxaa weeye ilaahay xaggi ayay ka ahaatay oo amniga aan haysanno iyo barwaaqada iyo nimcada iyo waxaa weeye ragga dhiiggiisa u baxay bay ku timid ilaahay baa waxaa weeye na soo gaarsiiyey xilligaas isagaan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa walaayada jubbooyinka heer gobol iyo heer degmo oo ayagana qayb libaax ka qaatay arrintan oo soo agaasamayna waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa beesha gaal jecel oo beelweynta xafladda dhigatay oo nagu martiqaaday golaha nuqubada odayaasha afkooda anoo ku hadlahaya martiqaadka noo samaysay meeshaan xafladdan qiimaha badan noogu yeedhay haddaad noo keenteen beesha gaal jecelow ninka la yidhaahdo nabadoon haaruun inuu degmada ka shaqeeyo degmadu waa ballaaran tahay jilib degmada keligana ma noqonaysa meel walbuu tegi doonaa insha allahu tacaala qofka markii la soo doorto oo hoggaan laga dhigto waxaa la rabaa in lala shaqeeyo la garab istaago maal iyo cod iyo calaf intaba lagu garab istaago laakiin haddii asaga inta meesha maslaxa la keeno oo asaga waxaa weeye layidhaha ninkaanaan soo doorannay meeshii looga haro bal asaga wax la bido haddee nabadoonnimadaas meeshii ku baaba'day ninku ma socon karo ma tilaabsan karo waa in reerkiisu orodka iyo tilaabada ka keenaa marka waxaan rabnaa haaruun inaad sidaad noogu keenteen annagu waa qaadanay haddaan nahay odayaasha dhaqanka waa la shaqaynaynaa garabkaan saaraynaa adinkana waxaa la rabaa inaad sidaasoo kale waxa weeye aad adinku beeshii soo dooratay aad tihiin inaad haaruun waxaa weeye kor u soo qaadaan idinkane oo garab istaagtaan oo ka horaysaan oo ka dambaysaan taas idinka ay kula dardaarmaynaa haaruun waxaan leeyahay iyo nabadoonka kale la soo xulayba oo beesha gaar ahaan beesha gaarkaa soo dooratay iyo haaruun oo naqiibkii guud oo reerka haaruunow waxa maanta lagu saaray waa xil weyn ayaa qoorta lagu geliyey xilkaas qoorta lagu geliyey waxaa la rabaa inaad ka soo baxdo lamber kow reerkaa shareecada islaamka ku hogaamiso kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga aad ku dhaqdo lamber labo nin ammaano leh aad noqoto aamin ah aaminku lacag lagu dhiibta keliya maaha diinta ammaano ku ah wax walba ammaano ku ah inaad nin ammaano leh noqoto oo ammaanada ilaaliya inaad nin geesiya oo sujaaca noqoto inaadan gacanta kaduudina nin deeqsiya noqoto insha allahu tacaala sidaasaan waxaa weeye kugula dardaarmaynaa beesha gaar jecel waa idinkuna waxaa weeye fadhiga ha laga kaco jasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mid ka mid a abwaanada ka soo jeeda beesha gaaljecel ayaa goobta gabay ka jeediyey bowday beledweyne intan ceelbardacadii bangiyaasa oo sana adari baal raacisoo bidaxka sii qaada xagga ii bambaasii beledka olodiinle baartada nageey liitanii buuladii karinle bacadiya intii looga taga laanta burweyne idaasba idooy bilidaa tahaan baaga ugu qaatay birimow baaroobliy ama saboondheere baar ismaan axmed geedi iyo badda liida ku taala barabara intii looga taga boorong irideede bajuuni carabi intii badda dhexdeed joogta inta buugi qalan qaadato baarlamaan joogta bulkeetiga ay soo qoraan baa ka garanaa baadii haddii loo kacana waa ku badi ahay baytullaahi iyo boqor xaqeed been ma sheegaan aan dhihi lahay biswaaye aan dhihi lahay baab wixin lahay biswaaye ballanteenna waa baruundi baab wixin lahay biswaayo ballanteenna waa baruundi baab wixin lahay biswaayo ballanteenna waa baruundi baab wixin lahay biswaayo ballanteenna waa baruundi baab wixin lahay biswaayo ballanteenna waa baruundi baab wixin lahay biswaayo ballanteenna waa baruundi baab wixin lahay biswaayo ballanteenna waa baruundi subeegmaan canug baajidiisii qaboon baaluqii gaarin iinin barbaariyo aad u bagmiisu beegmaan bebeeninkii haashta bmi kaara oy baasuuka ii boo fudud meel u buuxaan gudkoo ii bilaabo xunin wada miisu beegmaan labadii badoodii nimay baran u buuxaan walax buuro hoosteed ku jiro miisu beegmaane baytullaahi iyo boqor xaqeed been ma sheegaan alla saara aan dhihi lahay buraabaa la saari buuge bacaaw kuuma soo barseeye buraabaa la saari buuge buraabaa la saari buuge buraabaa la saari buuge buraabaa la saari buuge buraabaa la saari buuga buraabaa la saari buuga buraabaa la saari buuga berwembe maa laga dhigo badarka lagu baayri amankiisba kool roob dhaboos bii ka buuxi laba baal hadeeyana baxdoy booda oy baaxageed gaarta baruurada haddaay soo ridoo boodka laga joogo wasbaaladaay bulina soo yiraayi iska baabooga idaasba waa laga baxaa barobaleen maa dadkeenna ee baaqabo meel ku goostay waxaasmaan balaayo caddaheen been allaacaay daraweenadoo oo tiyooseebey kuu bishaareey boqley sacaad maalinkaay boqolankuu gaartooy baax dhahaan weyle bakoolkii la filinaaya haddaas geedba kuu biifan bun lagaaga soo dubi mahaa reerkii waa baahi idaasba waa laga baxaa barobaleen maa dadkeenna ee baaqabo meel ku goostay waxaasmaan balaayo caddaheen been allaacaay gabagabada munaasabadda waxaa mikrofonka lagu soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee beesha gaaljecel qaybteeda jubbooyinka degtay ee caleema saaratay oo la yidhaahdo haaruun macalin nuur بسم الله الحمد لله رب العالمين وقت إله ما هدان إسكاله ما هدان وين إلهي إتنوه كلمي دتك مسلمين تأ جود إيجارهان ولاية الإسلام فأنت ما هدان أنت نوه كلمي نودان بالله ما هدان إله إسكاله تنك أدرس إلهي بو إدم هاي أنا ونردون لماذا وأسنك ولا في أوجي وقع عن قاتل محمد هذا النين أو هذا سأله كويد ما ينادون لما دونا ما نهم عائلة تركي وما مالن كمان أول مسؤول كنا سيسي هو الأكتين إن سعودي هاي أمانة إن هاي هذا سأله كويد ما هي وسوبر إن سهل الدنيا آخر الحساب أي طال ولو ويدنا ما نك الله تنجر هاد إيمانك هذا هذا إله يكون تنجر هاد واحد صور مرت إله يقول حساب تمام ما أنت لو حالي ديبي وح أنا أنقاذي كرنا قليس أهل قنت اللي إساري ما دام ما دتك ولا هي أسوء أجيبي حان رباع waxa liigu doortay aniga waa yaqaanaa maxaa yeelay aanan alla ka siinin maba la dooranayo kulli xibin baa liigu doortay xibinta liigu doortayna kulli daacada liigu doortay haddis ilaahay kuu idmahay daacadani haddis ilaahay kuu idmahayo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka inaan idinku dhaqa diyaar ugu tihin gaal anina waa idinka ajiibi haddis ilaahay kuu idmahay kaasi wuxuu ahaa nabadoonka cusub ee beesha gaaljecel qaybteeda jubbooyinka degta haaruun macali nuur فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي dowladda federaalka ayaa waxa ay ku fashilantay inay ardayda uga jawaabto su-aalaha la xiriira manhajkeeda waxbarasho ee maran habaaminta ah warbixin arrintaasi la xiriirta ayaa idinku soo maqan dowladda federaalka ahu waxay leedahay manhaj waxbarasho oo laga soo minguuriyey midka shisheeye waxayna sanad waliba xerada ka saartaa kumanaan arday kuwaas oo badankood calmaaniyiin noqda waxaa lagu ababiyaa amaba lagu barbaariyaa dariiqa baadiyaynta oo loogu sheego inuu yahay mid toosan kani waa dhabaha lagu dhigo da'yarta ku nool caalamka islaamka badankoodna waxaa ka soo duxa sunta laabta loogu shubay waana midda keentay in la arko waana midda keentay in la arko niman sheeganaya aqoon-yahano oo diinta islaamka collo ah la yaab ma lahan haddii maamulkani sannado kadib uu soo saaro in muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya aanay soomaalidu lahayn oo dadyow kale ay leeyihiin waxaana taa u daliishanayaa in iminkaba badda soomaaliya qayb ka mid ah uu inkirsan yahay in soomaalidu leedahay waxaa la beddelay manhajkii hore ee waxbarashada ee soomaaliya kaas oo ay ku caddeed in dhirirka badda soomaaliya uu gaarayo saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex waxaa lagu qoray in badda soomaaliya dhirirkeedu intaa uu ka yaryahay tani waxay muujinaysaa in badda qayb ka mida la xaraashay ardayda qaarkood waxa uu cuntami waayey waxa loo sheegayo waxayna aaminsan yihiin in maamulkani ugu yaraan qaa'inuun waddan yahay oo shisheeye majaraha u hayo hase ahaatee waxaa badan ardayda aan baraarugsanayn kulan dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ayay ardaydu ku weydiiyeen su'aalo dhowr ah laakiin kama jawaabin wasiirka waxaa weydiinayaa waxbarashada ah buuggeena juqraafiga waxaa ku qoran xeebta soomaaliya inay tahay dhirirkeeda laba kun iyo siddeed boqol iyo waxsaas garaaska saddex fasalka afraadna waxaa ku soo bartay inuu ahay saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex ayaa ku soo bartay anoo imtixaanka qaranka ku jiro haddii aa arko oo lii dhaho sheeg xeebta soomaaliya waa imisa ma foonfoorka waxaa ku bartaa sheegaa mise waxaan sheegaa wixii aa ku bartay fasalkii saddexaad
inta badan daruusta ardaydu waxay ku baxdaa luuqadda ingiriiska waxaana aad loola dagaalamay luuqadaha carabiga iyo soomaaliga tani waxay keenaysaa in ardaygu aaqarka xiriir la yeesho shaqana u doonta cidda uu tacliinteeda qaatay afkeedana garanayo waa dad loo diyaarinayo in ay shisheeye addoommo u noqdaan laakiin badankood ma oga doodoodu waxay ku eg tahay meel dhow oo ah in af shisheeye fahamkiisu ku adag yahay waxaa kaloo caqabad aan ahne oo aan ka codsanaynaa wasiirka kolley anaga waa baxnay foonfoorada naga dambeeyana in loo sameeyo luuqadeena waa luuqad soomaali ee waxaa ku hadalna waa soomaali meeshaa joognana waa soomaali haddii noola keena ingiliish waxaa qaadanaa labiiyo toban maado labiiyo tobanka maado laba maado waa carabi hal maado waa soomaali inta kale waa ingiliish sidee ku sidee ku baasi karnaa marka luuqadaan u dhalayn afaaleheen aflagaaday kaa keentaa soomaali ku dhahdeen mudane wasiire sidee ku baranaa af qalaad anagoo joogna dalkeena aanu u bixin dibadda waxaa la helayaa ardayda qaarkood oo jeclaa lahaa in tacliin islaami ah lagu soo daro daruusta la dhigayo laakiin warkooda cidna dheg uma dhigto maamulka hoggaanka hayana diyaar uma ahan in uu cabashadooda uu wax ka qabto sababtoo ah waxa uu heestaa daruus kale oo shisheeyu u soo dhiibay in uu meel mariyana laga sugayo xataa haddii loogu soo dari lahay maadooyin diini ah sida tafsiirka axaadiista rasuulka waa ku qanici lahayn ma qaadana hal maado oo waxaa qaadanaa oo tarbiya ah waxaa codsan lahaa in ardayda naga dambeys koley anaga waa tagnay ardayda naga dambeys in loogu soo daro maadooyin diinta ku saabsan si aa u horumarno maadigaa midib ku qabanay diintaa bidix ku qabanay sidee loo guulaystaa sidee kaalin loo istaagaa sanadkii tegay imtixaan dalka ka dhacay inta badan ardaydu way dhaceen sida ay sheegtay dowladda federaalku laakiin waxaan maqlay xog la xiriirta in imtixaamka badankiisa aan la sixin natiijada la shaaciyey amaba la soo dhejiyeyna ay ahayd mid uun qiyaas ah waxaa kale oo jiray musuq maasuq baahsan arday iyo waalidiin badan ayaana inkaaray dowladda federaalka ah arday markii fasalka ay joogaan kaalimaha hore geli jiray ayaa imtixaamka kama dambaysta ahay ku dhacay taasi waxay dhalisay su'aalo aanay madaxda dowladda federaalka ahi ka jawaabi karin ardayaa dhacaya asigoo iskuulka ka galay kaalinta koowaad misna f- markuu galo imtixaanka waxaa leeya wuu dhacay siduu ku dhacay iskuulkaba kaalinuu ka gelaye waa su'aal ardaydu waxa ay ka mid yihiin bulshada soomaaliyeed ee afduuban laakiin inta xaqiiqada fahansano way yar tahay waxaana la gudboon in ay baraarugaan oo ay dhabbaha habawga ka leexdaan midka saxanna cagta saaraan waa hagaag iminkana waa wararkii caalamka kuwii ugu waaweynaa waxaa ka mid a madaxweynaha waddanka tunis oo iskuday dil ka badbaaday iyo qarax ka dhacay xarun lagu sameeyo baaruudda oo ku taalla waddanka ruushka maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qarax ayaa ka dhacay xarun lagu sameeya baaruudda oo ku taalla waddanka ruushka qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xarun lagu sameeya baaruudda oo ku taalla magaalada biram ee waddanka ruushka ugu yaraan saddex ruux ayaa ku dhaawacmay qaraxan ka dhacay xarunta lagu sameeya baaruudda ee ku taalla waddanka ruushka bayaan ay soo saartay wasaaradda amniga ee gobolka biram ayaa lagu sheegay in kooxaha gurmadka degdega ah iyo debdemiska loo diray xarunta kuwaasoo ay wasaaraddu sheegtay inay ku guulaysteen inay dabka baktiyaan sidoo kale bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in saddexda ruux ee ku dhaawacmay qaraxan loo qaaday isbitaalka lana baarayo sababta ka dambaysa qaraxa waddanka ruushka ayaa marar badan sidaan oo kale waxaa kaga dhacay qaraxyo noocan oo kale ah oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaana xusid mudan in sidaan oo kale qarax uu kaga dhacay xarun lagu sameeyo walxaha ay caruurta ku ciyaaraan oo ku taalla isla waddanka ruushka madaxweynaha waddanka tuunis ayaa ka badbaaday iskudaydil xilli waddanka tuunis ay ka socdaan dibadbaxyo ka dhana xukuumadda waddankaas ayaa waxaa qalqal amni soo wajahay xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo waddanka tuunis kartuun ay ku jirta maado laga shakisan yahay ayaa waxaa laga dhex helay xarunta madaxtooyada ee dalka tuunis sida lagu sheegay war rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha tuunis iyadoona lagu sheegay in madaxweynaha uu bad qabo wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka tuunis uu ka badbaaday iskuday lagu doonayay in lagu sumeeyo sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in kartuun lagu soo diray hanaanka boostada in la geeyey xafiiska madaxweynaha war ka soo baxay xukuumadda tuunis ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uusan gacantiisa ku taaban kartuunka laga shakisan yahay islamarkaana uu caafimaad qabo sidoo kale madaxweynaha waddanka aljeeriya oo ku sugan waddanka jarmalka ayaa sheegay inuu xiriir la sameeyey dhiggiisa tuunis uuna u xaqiijiyey inuu ka badbaaday iskuday lagu sumayn lahaa kartuunka ayaa lagu soo dhexqariyey maado sun ah oo la doonayay in lagu dilo madaxweynaha dalka tuunis sida ay sheegtay warbaahinta waddankaas iyadoona saraakiisha sirdoonka ee dowladda ay sheegeen inay baaritaanno ku hayaan gudaha kartuunka iyo cidda soo dirtay intuba wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku eg yihiin الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين
intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijka namid dib ugu kulmayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي